إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgala ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo banaadir dagaal khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada barawe ee gobolka shabeellada hoose sirdoonka iyo booliiska dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa tacadiyo aad u daran u geystay qof haweeney ah oo ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo taliska ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in duulaankooda oo caqabada kala kulmaya bulshada oo uu ku sifeeyey kuwo aan cadaawad u qabin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cabsi xoogan laga muujinayaa haamo ay ku jiraan sun iyo kiimiko oo ay maraakiibta shisheeye soo dhigeen xeebaha magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal cajiib ah oo lagu soo bandhigayo weeraro culus oo bishii rabadaan lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka waxaa isi soo taraysa cabashada darawallada gaadiidka keena qudaarta ee magaalada muqdisho ay ka muujinayaan ee la sheegay inuu baarayo gaadiidkaas oo imaashihiisa dartiis loo xayiray qudaartii ay wadeen ku dhowaad boqol ruux oo muslimiin ah ayaa lagu dilay gobolka amxaara ee dalka ethoobiya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday koloyan ka tirsan ciidamada shisheeye ciidamadan oo sahay waday ayaana ka baxay deegaanka shaalaambood kuwaas oo kusii jeeday xero kale oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye balse waxaa wadada u galay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaari taw ah oo ka mid ahaa kolonyada ayaa waxaa haleelay qarax kaas oo gebi ahaanbu burburay welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin inta ay laag tahay askarta ku dhimatay iyo kuwa ku dhaawacmay dhanka magaalada muqdishona xalay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ay kaga sugnaayeen degmada kaxda dadka ku dhaqan degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ayaa maqlayay dhawaqa rasaasta ah ee ka dhacaysay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka weerarada tooska ah iyo qaraxyada ka dhanka ciidamada dowladda federaalka ah islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusii kordhayay magaalada muqdisho dagaal khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo la isku riiqmay oo maalintii shalay oo jimcaheed ka dhacay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka ayaa u dhexeeyey sidaan xogta ku helaynay ciidamada dowladda federaalk oo isku dhafaya ciidamada maamulka koonfur galbeed oo daanka kale kasoo jeeda dagaalka ayaa bilowday abaaro tobankii galabnimo waxayna si gaar ah ciidanku iskugu fara saareen dhinaca xeebta iyadoona la maqlayay daryanka hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan dadka magaalada ciidamada ayaa waxay isku dagaaleen maanduuriyaha qaadka goobta uu dagaalka ka dhacay ee ahayd meel markasta laga soo dejiyo qaadka dagaalkan culus ee waxbaan la isku reeban ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray askartii dirirtu dhex martay iyo dad shacab ah sida ay soo tabinayso warbaahinta waxaa ku dhintay saddex qof oo midkood yahay askari ka mid ah dhinacyadii dagaalka dhex maray si kastaba ahaatee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa astaan iyo caado u ah isticmaalidda muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan mana ahan markii ugu horreyso ay isku qabsadeen qaadka iyo xashiishka waxaana marar badan ciidamo iskaga dileen dagaallo ceenkan ah sirdoonka iyo booliiska dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa tacadiyo aad u daran u geystay qof haweeney ah oo ka mid a bulshada ku nool magaalada gaalkacyo maxamed amiin ayaa ka warramaya ciidamada dowladda federaalka ee biista ama kuwa loogu yeero nabad sugidda iyo kuwa booliska ayaa tacadiyaadka ay geystaan qaar ka mid ah mararka qaarkood dibadda usoo baxa qisada qof hooyo ah oo ay kasoo qabteen magaalada gaalkacyo iyaga oo ku tilmaamaya inay taageerto waxa ay ugu yeeraan argagixisada ayaa ka hadashay tacadiyaad loogu geystay gaalkacyo iyo muqdisho xilli lagu waayey eedeemihii loo jeediyey hooyadan oo ahayd qof lagu yaqaano xijaabka sharciga ah ayaa muddo ku xirneyd meelo aan xabsiyo ahayn oo ah guryo ay dadku ku dhibaateeyaan ciidanka dowladda federaalka uguna qaataan lacago madax furasho ah haweenkana ku dhibaateeyaan hooyadan ayaa sheegtay in si qasab ah looga duubay muuqaal afkeeda looga soo bixinayo erayo ay ku muujinayso inay la dhacsan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi kadibna loo geystay dhibaatooyin badan kaliibyada hadda layga duubana wax qasab iyo dhibaato laygu sameeyey oo shay dhiidan aniga biyo afar iyo labaatanka sac biyaa laygu qarqan jiray habeenkiina waa layla tegi jiray biyaa laygu qarqan jiray subaxdiina waa lay keeni jiray wax alla waxaan arkana weligeena maxkamad ma tegin wax kalena ma tegin wax alla waxaan arkana markii dhibaatadooda iga badatay baan haa wax walba iska lahaa si macnaha dhibaatada iiga fududaa waxaan doona isaga hadlayay keligiis ma ahayn in badan baa iitin oo kale qaar galmudug ka yimid miya qaar kaloo halkaan jooga miya biyaa laygu shubi jiray laygu rushayn jiray waxaan ku hadlayay ma ogeyn garsooraha haddaa ogahay waaba u sheegan lahaa sida xaqiiqda oo dhabta maanta wuxuu doona hadduu waxaan rabaan u sheegan lahaa waa lay dhibaateeya waa lay sameyn waa bandhihi lahaa laakiin mar aqoon haweenaydan ayaa waxay intaasi ku dartay in markii loo soo wareejiyey xarunta c i d da iyo xarumaha kale ee dowladda federaalka loo geystay gaboodfallo ka dhan ah cirdigeeda iyo sharafkeeda xataa waan saseeyey intaan saa'idada ku jiray habeen walbaa layla bixi jiray intaan galmudug joogay intaan siinay ku jiray siinay maaqaan adugu meesha meelahaas ku jira intaa hadba been lay geynayay hadba guryaha cidlaabaa lay geynayay biyahaasaa laygu daldalayay bacdaasaa la ii gelinayay godbaa madax lugaha la ii gelinayay maryihii baa layga dhigay xijaabkii o dhan baa layga tuur xagga layga dhigay askarta dowladda federaalka ayaa tacadiyo badan kula kaca haweenka iyagoo si gaar ah loogu eedeeyo inay u beegsadaan kuwa xijaaban ee ay shacaa'irtooda muuqato hay-adda human rights watch ayaa sanad waliba soo saarta warbixinno ay ku caddaynayso in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ay kufsadaan haweenka soomaalida madaxweynaha waddanka uganda ayaa saddex sano ka hor khudbad ku sheegay in haweenka soomaalida aysan haysan rag difaaca isagoo ciidankiisa ugu baaqay inay ku xadgudbaan taliska ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in duulaankooda uu caqabada kala kulmayo bulshada oo uu ku siifeeyey kuwo aan cadaawad u qabin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya cabdulla mukhtaar
ibraahim sheekh muxudiin taliyaha ciidanka dowladda federaalk oo ku labisnaa shaati baati ah ayaa khudbad ka jeediyey xaflad ay joogeen xubno ka tirsan ciidanka asluubta ibraahim ayaa muujiyey in bishii ramadaan oo dhan ay ku noolaayeen baqdin ku aadan weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu intaa ku daray in ciidamada dowladda federaalk ay dadaalaan balse ay jirto caqabad ay kala kulmaan deegaanada dagaaladu ka socdeen waayihii dambe ee dhanka gobollada dhexe bulshada ayaa waxa uu ku eedeeyey in aysan cadaawad u qabin xarakada mujaahidiinta al-shabaab
inay marka qayb qaataan waana ogtihiinoo dagaalka xaqiiqadiisu waxay tahay dagaalka degaanka ayaa awoodda ugu badan iska leh waayo askarigu meel walba ma joogo laakiin dadka degaanku waxay joogaan meel walbay ka joogaan degaanka mushkiladda maanta haysata ama loo dhaqaaqi waayana waxay tahay dadka degaanadaas ku nool ayaa waxaa la rabaa inay cadow ka dhigtaan shabaab nabaddaas yaa nabad loo qaadan sidoo kale ibraahim oo hadalkiisu aad u koobnaa ayaa u mahad celiyey ciidamo muusika u garaacayay isagoo aanan marnaba u tacsiyeyn askarta faraha badan ee bishii ramadaan looga dilay dagaalada sida busley xarar dheere iyo daarunicma
mahad celin ballaaran kooxda bambayda iyo iyo iyo kooxda fanaaniinta onkod dowladda federaalka ayaa lagu tilmaamayaa in ay ku fashilantay dagaalka kadib markii ay la kulantay wax ka duwan wixii ay sawiranaysay cabsi xoogan ayaa laga muujinayaa haamo ay ku jiraan sun iyo kiimiko oo ay maraakiibta shisheeyey soo dhigeen xeebaha magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar bulshada ku dhaqan magaalada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabsi dhanka badqabkooda iyo kan cuntadooda ah ka qaba haama shidaal sun ah oo yaala xeebta laba ka mid ah haamahan waxa ay yaalaan beriga kadib markii ay mawjadaha badda soo fogeeyeen dadka ku nool magaalada ayaa aaminsan in haamahani ay ku jiraan walxa kiimika ah iyo sun halis ah taas oo dowladaha shisheeye iska soo wareejiyeen si ay dhibaato ugala kulmin mid ka mid ah odayaasha magaalada ayaa sheegay in cabsidooda ku aadan haamahan ay aad u badan tahay meeshaan waxaa yaala fuustooyin buuxa oo wax ku jira qof isku sheegi karta aan la arag qofta u dhowaata waa ka carruuraysaa qof la habeen dambe ku qarxay habeen ka xigay qarxi doontaan ugu jirta dadku waa ka carnaa wixiina cidihii dhex yaalli to laba bilood ay taallaa midna haddeeruu marka meelahan ku soo tuuray sida la ii sheegay iyadoo cusubay maas taallaa qof u dhawaan karto cadla joogtan wallahi isa jirin bad dadka una xalilayna maxaanu maxaan subi karna maxaa isleedaha waa ku jiri karaan oo fuustooyinkaas kollayba un gaal qur-aanna uguma soo dhex jirnaa isleh wax waxu soo rido dhib muslinkiisa saa aaminsanahay ma maqle marka saan ummadda ilaahay ha loo ma arkaysaa ha loo dadaaloon sidoo kale mid ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada ayaa iyana ka warantay walwalka ay ku hayaan haamahan caqabado badanna waa ka jiraan magaalada haamo waaweynaa meeshaan yaallo oo laga cabsiyo u haayo inay dhibaatooyin weyn magaalada u geystaan oo cudurro halisa ay ka dilaacaan oo qaarkood xataa ay fuqo u haayaan hadda dabool oo ay korka ku lahaan ay ka fuqo u haayaan oo ka baqo u hayno meel ay ka yimideen aan cidi helin laba xabo waa mid hadda dhaweyta mid wadna siminayba taallaaba baahalahaas aad iyo aaday cabsi uga qabaan deegaanka degmada cadale bilowgii sagaashamaadkii cali mahdi maxamed ayaa talyaaniga kula heshiiyey in xeebaha soomaaliya lagu soo qubo kiimikada halista ah sida ku xusan dokumentariyadii labada dhinac ay ku heshiiyeen oo la baahiyey sidoo kale xasan shiikh iyo wasiirkiisa bay-ada burci xamse ayaa heshiis ku galay in qashinka iyo walxaha halista ah ee dalka ingiriiska lagu soo daadiyo xeebaha soomaaliya iyagoo dhaqaalo badan ku badashay sida lagu sheegay warbixinno ka soo baxay kooxda military group burci xamse waxaa lagu dilay hotel naasa hablood xilligii hore ee xasan shiikh uu madaxweynaha ahaa kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal cajiib ah oo lagu soo bandhigayo weeraro culus oo bishii rabadaan lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubeyd
filimkan xiisaha badan ee ay soo saartay alkataib al ikhbaariyah ayaa soo bandhigaya weeraro kala duwan oo dhacay bishii ramadaan ee aynu soo dhaafnay wuxuu aad ugu faafay baraha bulshada ayadoo ay daawadeen kumanaan ruux aragtiyo kala duwanna laga bixiyey marka laga hadlayo baraha bulshada waxaa si aad ah looga daawaday telegram iyo facebook halkaas oo si gaar ah loogu baahiyey qaybaha xiisaha goonida ah wata ee filimka ka mid ah haddii aanu u imaanno guud ahaan filimka wuxuu soconayey qadar soddon iyo toddoba daqiiqo ah qaybaha hore waxaa looga hadlay xaaladda reer falastiin ay ku sugan yihiin iyo gumaadka ay ku hayso yuhuudda halka filimka intiisa kalena looga hadlay fashilka ku yimid duulaankii xasan sheekh iyo qaar ka mid ah dagaaladii ay mujaahidiintu qaadeen bishii ramadaan inkastoo aysan kala dhicin muuqaalada uu soo gudbinayo filimka haddana waxaa jira muuqaalo xiise leh oo si gaar ah u soo jiitay dad badan waxyaabaha kugu riixaya filimka inaad daawato waxaa ka mid ah muuqaalkan ay soo qabatay kaamirada alkataiba waa askari mujaahid ah oo nin ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo ka cararaya xabadda ay iska hor imaanayaan intaasi kadibna sida ushii oo kale uu ugu garaacayo qoriga uu wato ugu dambaynna goobta lagu dilayo muuqaalkaasi waxaa laga soo duubay dagaalkii daarunicmo ee dhacay bishii ramadaan sidoo kale muuqaalada layaabka leh ee ku jira filimka waxaa ka mid ah mid ka mid ah maleeshiyaadka macaawisleyda oo maxbuus ahaan loogu qabtay dagaal ramadaankii ka dhacay duleedka xarar dheere wuxuu ku hadlayaa hadal aad uga yaabiyey dadka marka ugu horraysa ee uu soo gacan galo mujaahidiinta wuxuu sheegayaa inuusan ciidan ahayn tuutaha loo geliyey xoogna ay ku haystaan ciidamada dowladda federaalka hase ahaatee waxyar markii uu socdo filimka ayuu ka soo muuqanayaa isagoo sheegaya hadal ka duwan kii hore islamarkaana qiraya inuu ka mid yahay macaawisleyda aniga waxaa la dhahaa cabdulaahi maxamed cabdi macaawisleyda xaadheer ayaan ku soo biiray goordhow waana isoo qaldeen macaawisley qolo la yidhaahdo oo isoo qaldeen waxay dhaheen mushaarkii hadeertaana waxaa soo socdaa dibeys nala shaqayso dagaalkii waa ku jabnay waxaan hubkaa meesha yaal waxaan ayaan laga qaaday meedka waa laysqubay waa ka aniga waa ii jeedaan waa lay hayaa okay sebankaas aa ujeediin a waxaa la igaga dhigay ee xabada qaadihii duudka ugu qaada gacnaha ugu qaadaya sebanka booshlo booshlo boosh la-aan waaye oday tareen xal la yidhaahdo aa waday oo gacnaha ugu sida xabadahana odaygii xabadda baa ku dhacday haddii xabaddii kusii dhacday sebankii waa soo qaatay anigii baa watay okay meedka saasuu u tubnaayay iyadoo xabaddii isaga socoto isaga dhadhacayso xabadda ragga ila socdo dhan waa wada dhammaadeen xabadda isaga socota aniga ilaahay amarkiis gacanta kor u qaaday walaalayaalow walaalayaalow islaanow yaa muslina yaa muslina sidii aniga fadhiiso fadhiiso fadhiiso aa lay dhahay waa soo fadhiistay waa laysoo waday halkan baa lay keenay waxnay adeertaan aniga oo ligu soo qaldana waayey madaxweyne iyo dowlad iyo waxaasna waxba ma jiraan iyadoo laga sii cararay anaga iska galana la dhahay dagaalka ka dhacay duleedka degmada xarar dheere ee lagu daawan karo filimka waxaa lagu qabtay maxaabiis dhowr ah kuwaasoo la arkayo inta uu socdo muuqaalka waxaana ka mid ah ninkan oo si gaar ah uga tirsan maleeshiyaadka macawislayda ee ku sugan xarar dheere wuxuu sheegayaa inuu soo aaday dagaal u dhexeeyey mujaahidiinta iyo gaalada islamarkaana ay ku jabeen gaalada isaguna uu ku jiro gacanta mujaahidiinta cabdifitaax nuunul calshire anoo ah waxaan ka mid ahay ciidamada macawisleyda ah ee xarar dheere muddo hal sano ah hal sano bacdiyeed shalay ayaa dagaal u dhexeeyey gaalada iyo mujaahidiinta ayaan soo aadnay soo aaditaan bacdigeed gaaladii way ku jabtay mujaahidiintan gacanteeda hadda ku jiraa hubkii gaaladana waa kanaa meesha yaalla haddee waxaan u sheegaa ragga kale inay isaga soo tagaan insha allah waana rajeeyaha inay soo tegi doonaan askarta maxaabiista ah ee ka soo muuqanaya filimka waxaa ka mid ah askari lagu qabtay dagaalkii busley ee dhacay labaiyo tobankii bishii ramadaan oo filimka lagu daawanayo wuxuu ka sheekaynayaa sidii uu noqday xaalka ciidanka dowladda federaalka markii uu qabsaday weerarku wuxuuna intaasi ku darayaa islamarkaana caddaynayaa inuu doqon yahay uuna fahmi waayey baaqa digniinta ah ee ay marar badan jeediyeen mujaahidiinta al-shabaab hase ahaatee uu fahmay markii lagu qabtay dagaalka magaceyga istaan axmed maxamuud yuusuf oo ku magac dheer luga dheere ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka jabad iyo hood taliya ururkeyga waxaa la dhahaa ee abuukar baasto taliya horankeygana waxaa la dhahaa maxamed axmed jaamac gacmo dheere taliya unugeyna cabdulaahi gaabaa la lahaa aniga niihow waxaa liga soo qabtay busley meel la dhahayo dagaalka markuu bilaawday askartii dowladda iyo mujaahidiinta waa isdhex galeen ninkii badda ku dhici kara badda uu ku dhacay kii nolol ku faka kara nolol ku faktay ninka waxaa layidhi doqon macnaa agisa ushataa ku dhufatid ma fahmaya lanfeen laa kurkiisa markaa ku dhufatid uu fahmaya lanfeen macnaa usha markii lagu dhuftay inaan fahmada u maleeyaa macnaa anii shakhsi ahaan dad kale saas inay u fahmi doonaan
waxaa isi soo taraysa cabashada ay darawallada gaadiidka qudaarta keena magaalada muqdisho ay ka muujiyeen ay la sheegay inuu baarayo gaadiidkaas oo loo xayiray qudaartii ay wadeen cabdiraxmaan beder ayaa soo jeedinaya gaadiidleyda ka shaqeeya gawaarida xamulka ee qudaarta keena magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujinaya dowladda federaalka iyagoo sheegay in dhowr maalin ay ku xayiran yihiin waddada magaalada caasimadda dadkan ayaa ka yimid gobolada deriska laha magaalada caasimadda ee muqdisho waxayna maalmo xidhiidha ku qaadanayaan kulaalka quraxda ee waddooyinka magaalada muqdisho qaar ka mid a gaadiidleydan oo warbaahinta kula hadlay waddadii lagu celiyey ayaa waxa ay sheegeen inay waddooyinkan loogu celiyey eygii baari lahaa oo maqan awgeed
ilaa maanta ayaan taaganahay qudaarteena intay ku baabaaday dad oo daraas joogaa jiro oo balcad iyo day kor ma hirshabeelle ka imaadaa jiro oo qudaartooda hantidooda mihan ku baabaaday qudaarta iyadoo macnaa eber eh ayaa la geynayaa suuqa siina ilaa bakaaro kabsartada iyo qudaartana eber waaye ex control eygaa ku imaahaa lagu leeyahay xili yara usoo imaahaa waxaa joognaa ex control qof islaan oo oy loo celinaayo maxaa ka dhihi lahayd dad islaam oo eelo oy loo celinaayo bal wax ka dhaha
kaas macnaha adiga unug waanu culustahay kaas kaasana waanu culustahay
dhammaan shacabka muuqmaalatada ee kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa waxay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan dowladdu madaxa u yahay xasan sheekh maxamuud iyo goborarka qaar kula kaca xadgudubyo foolxun warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad boqol ruux oo muslimiin ah ayaa lagu dilay gobolka amxaara ee dalka ethoobiya wararka ka imaanaya dalka ethoobiya ayaa ku waramaya in gobolka amxaara lagu dilay muslimiin ku cibaadaysanaysay masaajid kooxa nasaaro ah ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada bahardar sidoo kale falal kuwaas la mid ah ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin ay kamid yihiin goondhar iyo moota weeraradaas ka dhanka muslimiinta ah ee ka dhacay gobolka amxaara ayaana socday ilaa toddobadii bishan abriil waxaana lagu dilay in ka badan siddeetan ruux oo muslimiin ah dowladda xabaashida ethoobiya iyo dadkeeda kirishtaanka ah ayaa sii kordhiyey dhibaatada iyo xadgudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha dalka ethoobiya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa